Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk Soomaaliya ayaa dowladda Kenya kaga digay faragelinta siyaasadda arrimaha Soomaaliya. Xildhibaanka oo la hadlayay idaacada Simba ayaa waxa uu sheegay in wax lala yaabo ay tahay in Kenya ay sheegato dhul Soomaaliyeed iyadoo leh dana siyaasadeed. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa u soo jeediyay dowladda Kenya in aysan xoog wax ku raadin isla markaana aysan iskaga ciyaarin deris wanaagga labada dal ka dhexeeya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dowladda Kenya iyo guuldarooyin ay ka soo wajaheen arrinta badda isla markaana ay haatan ay qorsheen in waxyaabo badan ee isku qasto si loogu baaqsado kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale waxa uu sheegay inay ka faa'iideysanayso waqtigii kala guurka maadaama uu dhammaaday muddo xileedka madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dowladda kenya ayaa maxkamadda i c j ee dalkaasi holan ka dalbatay in markii afraad dib loo dhigo kiiska badda soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya balse dowladda federaalk soomaaliya oo arrintan ka jawaabaysa ayaa ka hor timid codsiga dowladda kenya waxayna sheegtay in kiiska la gudageli doono islamarkaana dib u dhigis kale aysan aqbali doonin dowladda federaalk soomaaliya shan iyo tobanka bisha maarso ayaa lagu wadaa in la bilaabo dhegeysiga kiiska dacwadda badda soomaaliya iyo kenya waxaana la ogeen sida ay wax noqon doonaan maadaama dowladda kenya aysan diyaar u ahayn qaabkii ay kaga qayb qaadan lahayd kiiska badda waxayna dhowaan ay shaqada ka ceerisay dhammaanba qareenadii u doodi lahaa waxay ku andacoonaysaa dowladda kenya in soomaaliya aysan xilligan dowlad ka jirin balse dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in arrintaas aysan marmarsiyo aysan noqon doonin